waxaan halkan idinku yeedhnay maanta saaka insha allahu tacaala waxaan u anbabaxayaa aniga iyo wafdi ka tirsan xubno saraakiil wasaaradda oo ka tirsan wasaaradda dalka etoobiya magaalada adisababa halkaasoo kulan bilowah aanu ku yeelanayno ambaqaadka hawlihii maamulka hawada ee ka dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya oo heer wasiira biidni illaahi tacaala waa ogtihiinoo muddo dheer bay hawshaasi soo jiitamaysay marxalado badan bay soo martay shirar horaa jiray oo hore loo soo qabtay shirarkii u dambeeyeyna waroobe baa jiray markaa kanna kiibuu qayb ka yahay waxaananu rajaynayaa biidni illaahi tacaala aasaaska iyo ujeeddada udbudhexaadka ohi waxa weeye sidii loo heli lahaa xal suurtogeliya in hawada somalilan iyo soomaaliya ay noqoto mid soomaalida gacanteeda ku soo noqota oo ay wada maamulan karayaan muddo dheer iyadoo ka maqnayd haddii ay suurto gasho in wada hadalladaasi ay safgarad ku dhammaadaan haddii kalena waxa weeye dee dowlad waliba go'aan qaadashadeeda iyo xalkeeda bay ku soconaysaa taas baan idinku yeedhay insha allah waxaanu rajaynaynaa anagu rajo badan baanu ka qabnaa runtii waananu soo dhawaynaynaa wixii ka soo baxana soo noqodkayga waa laydin sheegi doonaa biidn illahi tala waana mahadsantii muddada xilliga kala wareega ee mashruuca qaabaynta iyo qalabaynta iyo dhisidda awoodda madaarada soomaaliya iyo somalilan ee ay kawa gacanta ku hayso ee markii hore la qorsheeyey saddex sanoha saddexdii sano waxay ku egyihiin ka labada kun iyo sideed iyo tobanka february walow ilaa qalabaynta iyo wareejintu ay soconayso ilaa labada december marka maadaama muddadii soo dhowdahay waa isku day bal in soomaalidu ay isku tashan karto oy xal gaari karto maaha waxaanu diidi karayno maaha waxaynu ka gaabin karayno mar walba go'aankeenna iyo taladeennu waa meel laakiin hadday tahay madal in la ysugu yimaado oo aan wada hadallo asbaab aynu u diidnaa ma jirto waayo waxaynu u baahannahay in xal loo helo arrintaasi oo aanay noqonin arrin keenta khilaaf sii kala fogeeya in wada hadallo kale laga yeelan karayo masayrka guud ee somalilan iyo soomaaliya hordhici maayo annaga ajandahayga iyo qorshahaygu waa noo cad yahay horena shirkii nairobi waxaa laysla eegay qodobo ayaa laysla eegay waxaa la eegayay suurtagalnimada in horta toweriska qalabka lagu hago hawada ama diyaaradaha lagu maamulaa uu noqdo sida ay u suurtogelaysa ee looga samaynayo hargeysa iyo muqdisho kolley mashruuca kala wareega ee kaawana wuu ku jiray marka horeba in la qalabeeyo madaaradoo dhan maaha somalilan iyo muqdisho oo keliya laakiin puntland oo ah madaarka garooye uu ku jiray isaguna haddii se ay noqoto in cid kale gacanta loo geliyo waxay noqonaysaa hawl ka madax bannaan waayo ilaa hadda waxaad ogaataa marka hore resolution qaramada midoobey baa lagu wareejiyey hawada oo ay kaawo mandatka siiyey ilaa hadda resolution lagu celiyey qaramada midoobey oo la leeyahay hawadii soomaali baa qaadanaysa ma jirto waxaanay ka iman karaysaa inaynu inagu isku afgaranno oo u intu sidaa dabeedna aanu u gudbin anu ku aqbalno marka annagu waxaan u tagayna waxa weeye doonista jamhuuriyadda somalilan iyo wixii danteeda ah taasun baanu ka warrami karaynaa wixii kale ee taa marka la waayo yimaada marxaladeeda dee salaad walba waqtigeeda la tukada wariga horta waxa weeye waa wax lala yaabo weye warbaahinteennuna waxaan sheegnaa xitaa ma dib ma tixraacaan waxay hore u qoreen so many times macnaha intaasoo jeer bay qoreen waxaasaa la wareejinayaa oo been noqotay dee been un dadka haddii lagu wadana waa nasiib darro waan leeyahay waxaa jira wafti noo yimi oo turkiga wax walba inaan usoo bandhigno maaha miidhiyaha oon u bandhigno waayo waxyaalaha qaarba u gaara maslaxadda iyo jiritaanka qarannimada jamhuuriyadda soomaaliya oon u baahnayn inaannu dabadda soo dhigno haddaannu wax walba cawradeenna iyo siyaasadeenna iyo maslaxadeenna wixii danteeda inaynu annagu ku shaqayna inaanu dabadda soo dhigno waxay noqonaysaa in cid kale ka faa'iidaysato laakiin tani wax la qarinaya may ahayn horey noogu yimaadeen qolada turkiga wadahadal baa noo socday maaha dowladda turkiga waa kombani turkiga ah oo had iyo jeer maalgashi ku sameeya madaarada muddu wadahadalku noo socday waa markii shanaaday noo yimaadaan marka waxaanu isla eegaynay keliya in aanu ku dhowaanno sidii aanu farsamo ahaan ay u suurtogelisay in terminaal loo dhiso maaha madaarka in la wareejinayo waxaweye terminaal maadaama terminaalka imika inoo dhisan uu kooban yahay yar yahay kabasitigiisu aanu qaadi karayn diyaaradaha imika yimi baasanjarka maraya cidhiidhikani yahay inaanu annagu ku dadaalon u sacino siyaasadda xisbiga kulmiye ee shanta sanee soo socdana way ku jirtaa terminaal cusub in loo sameeyo madaarka hargeysa tii bilow bay u tahay hadday wada hadallada tahay iyo hadday terminaal cusub in la sameeyo tahay labaduba waxay qayb ka yihiin siyaasadda xisbiga iyo xukuumaddaba marka inaannu sii anba qaadnoonu siiba bixinoonu bilownaa macnaheedu maaha waanu dhammaystirayna lakin hadday noo suurto gasho waanu dhammaystiraynaa hadday noo suurto geli waxaan rajaynayna haddii aanu ku guulaysanno oo xisbigu guulaysto oo musharaxa iminka xisbigu mudane musabix cabdi xukunka ku guulaysto inay noqonayso wax halka ka sii anba qaado isaga iyo xukuumaddiisa biidni illahi tacaala